galab wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daanduray daanda inta aanan guda gelin dhambaalladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen bal dhinacii heesaha maxaa inoo haysa nuurow adiga iyo dhegaystayaasha goorma idinkugu dambaysay sida dhuuxi boorame iyo codkii maxamed aadan isaaq
dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaabeen dhaxaddu ay furuu tahay sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen dhaxadu ay furuu tahay sidabaatu dhiiganto debi baxay lamoote waadigu dheerte sidabaatu dhiiganto debi baxay lamoote waadigu dheerte naihe aku arkaa wana dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaae axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaae axdi meel ma dhiganaa ama dhibiica roobka tiilaygu dheehe ama laama dheebiyood dulbiyale ku yaallo webi dhinaaca saare sida dhowlguyoo da'ay ama dhibica roobka tiilaygu dheehe ama laama dheebiyood dulbiyale ku yaallo webi dhinaaca saare doolay sidaasba dhimirkaygu raace umaan dhaafi karaayedoolay sidaasba dhimirkaygu raace ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaae axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaae axdi meel ma dhiganaa ganuugul iyo dibyaraanta hadalkani waa midaadu dhaalaatay markii aan ku dhowray dhalankaaga eega naftu dhayga qaade dheegahaaga nuugul iyo dhibyaraanta hadalkani waa midaadu dhaalaate markii aan ku dhowray dhalankaaga eega naftu dhayga qaade wadnahaad ku dhiigante dhabarkaad ku mudante dhibinadaad ku maarante wadnahaad ku dhiigante dhabarkaad ku mudante dhibinadaad ku maarante arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe aku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waa tahay nuurow dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray jaabir maxamed cabdi iyo muuse cabdi aadan iyo mahad hubeeye iyo nuur hubeeye iyo doctor trig hubeeye iyo cabdulaahi cabdiweli iyo mawliid xuseen cali iyo cabdulaahi axmed daahir iyo ramlo maxamed cali iyo saxardiid xaashi ardaale iyo baxsan barqad iyo dayax axmed hubeeye iyo xasan xuseen xasan iyo sidiiqa aadan xidig iyo xasan maxamed sheekh cabdi iyo xasan axmed xuseen iyo cali dirir cali asxaabta waxaa iyagoo aan kala harin ay jecel yihiin inay siraan iyo hambalyoba ay u diraan najiib iyo gacaladiisa bay yidhaahdeen oo ku aqalgalay caasimadda gobolka qoraxi ee qabridahre waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin weli caano gabaryo caano ayaana eebbeeda kaga baryaynaa aamiin ayaan leenahay aamiin ayaan ana u raaciyey dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdixakiim maxamed macalim iyo muhaab xasan ibraahim siciid yaasiin cabdiqaasim iyo adeer cabdi cali xiirow xasan iyo xaaskiisii iyo carruurtooda caluwa cabdi isaaq iyo carruurteeda cabdifataax cabdulaahi aadan iyo xaaskiisa faadimo cabdulaahi aadan iyo carruurteeda iyo qoyskeeda iyo dhammaan reer cabdulaahi ibraahim xasan iyagoo isku duuban ayaa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan buhaal cabdulaahi aadan iyo khaalida cabdulaahi ibraahim oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka qaahira ee gobolka baay waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabanay heesta xafladii guurka iyo fanaanka khaalid kamil
Yeah.
aad tahay nuur dhabaalkan wuxuu noogu yimid hooyo dhoofo haaroole iyo carruurteeda iyo aabe cabdiraxmaan maadey maxamuud iyo abti cabdikuriin cilmi iyo hooyo faadumo cabdulaahi iyo carruurtooda iyo waxay dhaheen hooyo samsam yuusuf iyo carruurteeda iyo hooyo khadiija nuux iyo carruurteeda iyo hooyo zahro dhaqane iyo barwaaqa xaaji cabdiraxmaan maadey iyo carruurteeda iyo wiilo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo carruurteeda iyo sacdiyo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo carruurteeda maxamed xaaji cabdiraxmaan maadey iyo carruurtiisa iyo yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa raxma jeyte xayaab iyo carruurtooda iyo jamaal xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa sacdiyo cabdiqaadir iyo carruurtooda maxamed cabdi maadey iyo xaaskiisa faadumo xayd iyo carruurtooda iyo hooyo aamino cabdi iyo carruurteeda iyo aabe cabdi maadey iyo hooyo canab deeriye gurxan iyo aabe aadan barre maadey iyo carruurtooda iyo farxaan aadan barre maadey iyo xaaskiisa zahra gaashaan iyo carruurtooda iyo xasan xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa ayaan doctor axmed muuse iyo carruurtooda dadkaasi oo kala jooga canada london ireland iceland stockholm nairobi iyo mandera waxa ay jecel yihiin iyo weliba beled xaawo inay hambalyo gaarsiiyaan cabdishakuur xaaji cabdiraxmaan maadey iyo malyuun cabdikariin cilmi oo ku aqalgalay magaalada siyaalo ee gobolka bari ee dalkaasi kenya waxayna leeyihiin aqalgalkiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad qeyr qabta oo eebba idin kala siiyey aamin ayaan leenahay daandurayow dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray cali maxamed diiriye iyo aabe cabdulaahi cabdi aabe aadan cabdi cali aabe xuseen cabdi cali aabe xasan cabdi cali aabe maxamuud cabdi cali iyo aabe ibraahim cabdi cali aabe farxaan cabdi cali eedda maryan cabdi cali iyo eedda sareeye cabdi cali eedda cabdiyo cabdi cali eedda ceeble cabdi cali iyo eedda riyaaq cabdi cali eedda gobey cabdi cali iyo eedda zaynab cabdi cali eedda maryan cabdi cali iyo isaaq cabdi cali cumar madyarow iyo doctor maxamed cabdulaahi cabdi dayman ibraahim cabdi iyo sayluuq ibraahim cabdi ubax ibraahim cabdi iyo mahdi ibraahim cabdi shaakir ibraahim cabdi dhammaan dadkan oo isku duuban waxay hambalyo aroos ay u dirayaan cabdikariim ibraahim cabdi iyo xamdi daahir qaasim oo arooskooda uu ka dhacay degmada beled xaaw waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo dhinacii heesaha haddii aan ku laabanno daanda maxaa inoo haysa heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa maya maya codadkii axmed naaji sacad iyo faadimo qaasim allah u naxariistee
mahadwaaye minaad midigtaada joogin muddo dheer ayaan kala maqleene mahadwaaye minaad midigtaada joogin migibtaadaan galay murugtaada ihayse migibtaadaan galay murugtaada ihayse madaxaa mashaqaan gale meel mahaastiye adigaan mulkiga ehe madaxaa mashaqaan gale meel mahaastiye adigaan mulkiga ehe
miyaad moogtahay maalintii
ahaa mashaqaa kale meel ma haastiye adigaan mulkiga ahe
ayma iloobin masaa'ibtaad ila maadkaye
madaxa mashaqaa kale meel ma haastiye adigaan mulkiga ahe wax ku mooday dib looma raace mana moogiye abaalkan mudankiisa gooye wax ku mooday dib looma raace mana moogiye abaalkan mudankiisa gooye ee megentaadaan galaye maya maya maya mawla mega loo galaaye
murugtaadaa i hayse maya maya maya mee murugtaada hayse
megentaadaan galaye maya maya maya mawla mega loo galaaye
murugtaadaa i hayse maya maya maya ee murugtaada hayse
madaxa mashaqaa gale meel mahaastiye adigaan mulkiga ee Ma iloobin masaa'ibtaad ila maagtayee furugtaa ma habeen dhimood
madaxa mashaqaa gale meel mahaastiye adigaan mulkiga ee
ay ma iloobin masaa'ibtaad ila maagtayee furugtaa ma habeen dhimood maalintii shalay masaanta doontee aan midii leenahaye kuma ciini maaye maalintii shalay masaanta doontee aan midii leenahaye kuma ciini maaye maslaxeaskaa ma rabee maya maya maya ee mulehii ka yaabe
mid kaleetaad maqlisee maya maya mid adoo kale maan arkaaye
maslaxeaskaa ma rabee maya maya maya ee mulehii ka yaabe
mid kaleetaad maqlisee maya maya mid adoo kale maan arkaaye ma iloobin masaa'ibtaad ila maagtayee murugtaa ma rabeen dhimood
madaxa mashaqaan kale meel ma haastiye adigaan mulkiga ee
ay ma iloobin masaa'ibtaad ila maagtayee murugtaa ma rabeen dhimood madaxa mashaqaan kale meel ma haastiye adigaan mulkiga ee
nuur waxaa dhabaalkan uu noogu yimid qadar cali deeriye iyo xamde cali deeriye iyo safa cali deeriye sakariya kayse sulub iyo cabdifataax aadan ibraahim sharmaake biroon iyo axmed cabdi sulub iyo axmed maxamed jaamac iyo shabcaan xasan xuseen nasriin maxamed jaamac iyo juwariya maxamed jaamac iyo faadumo deeriye xaaji muuse awowe jaamac cusbaan farax jaamac cusbaan iyo qadan jaamac cusbaan iyo cali jaamac cusbaan axmed jaamac cusbaan xaawo nuux maxamed iyo cabdicasiis bashiir libaax iyo cabdisamad bashiir libaax cabdirasaaq bashiir libaax igraan mahdi ibraahim dhammaan dadkaas waxay hambali gaarsiinayaan cabdiraxmaan cali diriye iyo farxiyo bilo daahir oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin haatanna waxaa noo baaqaya cabdixakiim maxamed macalim iyo muxab xasan ibraahim saciid yaasiin cabdiqaasim adeer cabdi cali xiirow xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda caluwe cabdi isxaaq iyo caruurteeda cabdifataax cabdulaahi aadan iyo xaaskiisa faadimo cabdulaahi aadan iyo caruurteeda iyo qoysaska reer cabdulle ibraahim xasan caasim cabdulaahi ibraahim iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan buhaal cabdulaahi aadan iyo khaalida cabdulaahi ibraahim oo oraskooda uu ka dhacay deegaanka qaahire ee gobolka baay waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin waxaa dhambaal uu noogu yimid nuur nuunay iyo maxamed cabdiraxmaan iyo caruurteeda iyo maxamuud maxamed yuusuf xaaskiisa iyo gabadhooda alza maxamed yuusuf iyo saygeeda iyo gabadhooda iyo caraba xuseen maxamed iyo caruurteeda iyo xaniifo maxamed aadan iyo caruurteeda iyo maxamuud xuseen maxamed iyo xaaskiisa muhaab xasan hiraale iyo cabdixakiim maxamed macalim iyo siciid yaasiin cabdiqaasim iyo luqmaan cabdishakuur maxamed mujaalidiin yaasiin cabdiqaasim iyo yuusuf ibraahim samaan iyo jacfar cabdulaahi aadan iyo maxamuud qaasim cabdulaahi iyo yaasiin maxamed aadan iyo maxamuud maxamed yuusuf juneed maxamed yuusuf iyo cabdiraxmaan maxamed yuusuf iyo maxamuud cabdulaahi kaloob iyo daa'uud cabdulaahi daacad maxamed macalim xaaskiisa iyo caruurtooda iyo isaaq mursal xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan waxa ay taaniyad gaarsiinayaan buhaal cabdulaahi aadan master karay loo yaqaano iyo khaalida cabdulaahi ibraahim oo arooskoodu uu ka dhacay deegaanka kaahira ee gobolka bay waxayna leeyihiin dhammaantooda waxaan leenahay isku waara ee banahyadin kala siiyo owlaad kheyr qabtaa aamin dhambaalka ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray umeyma maxamed isaaq iyo caruurteeda xaniife cabdulaahi cali iyo saygeeda maxamuud cabdulaahi cali saalime macalim cabdi iyo caruurteeda alza axmed maxamed iyo caruurteeda reer cabdulaahi cali duhaab maxamed macalim axaab kale oo badan baa layidhi waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan injineer khayrudiin cabdulaahi cali iyo raahila cabdulwahaab maxamed macalim oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka qaahira waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin heesta ugu dambaysa en dhegeystayaasheena usoo qabanayno waa xabaale waxaa qaadaysaa khadijifoodey heestaasina waxay ugu dambaysaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaana galabta idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo